Maamulka Xarunta Tababarada Caafimaadka Liimaan ee magaalada Beledweyne ayaa in ka badan toban macalimiin ah u sameeyay shaqo abuur kuwaasi oo ka qayb qaadan doona xirfadaha dhanka caafimaadka. Barayaashan ayaa dhigi doona maadooyinka caafimaadka ee la xiriira sida gargaarka degdega ah, shaybaarka, nafaqada iyo nafaqa-darrada, iyo arrimaha maamulka iyo xisaabaadka. Maamulaha guud ee Xarunta Tababarada Liimaan ee magaalada Beledweyne, Doctor Abuukar Axmed Xasan Dareemanow ayaa raadiyo Beeruur uga warramay ujeedka ay u sameeyeen shaqo abuurkan iyo sifaadka ay ku xushaan macalinka.
macadka culuumta cilmiga caafimaadka aliimaan waxaa ka howlgasha macalimiin gaari ilaa iyo toban macalimiin oo markaasi u heegan ama markaasi hadduu ilaahay kuu diidin qayb ka ah wax soo saarka ardayda waxaase kaloo meesha aana ka marnayn inta badan fursadaha macalimiinta ay iskuulka ugu soo baxaan inta badan most of our students ardadeenna oo markaasi iskuulka tababarka cilmiga ka heshay oo ayagana aqoontooda sii laba jibaara ayaa inta badan waxaan jaanis u siinaa inay markaasi dib ugu howlgalaan macadka si ayagana loogu abuuro fursado shaqo ama markaasi wax soo saarka ah marka runtii waa arrin aad aduu ilaahay kuu diidin oo u baahan in markaasi diiradda la saaro waayo sababtoo ah ardaygii markaasi oo dadaalkiisa uu wacan yahay firfircoonidiisa ay wacan tahay inta badan waxaan saarnaa markaasi inaan ku doorano aqoontiisa iyo xilkaasnimadiisa qaar ka mid ah barayaashii helay fursaddan shaqo ayaa raadiw beerula u sheegay inay ku faraxsan yihiin iyagoo u mahad celiyey maamulka macadka magacaygu waa maxamed nuur cismaan waxaan ka mid ahay macalimiinta wax ka dhiga iskuulka maxadka tababarka caafimaadka aliimaan waxaan ahay arday ka mida dadkii wax ka bartay maantana u helan in oo ka shaqeeya inay wax ka dhigaan waxaana ka mid ahay macalimiintaasi taasna waxaa ii suurtageliyey ustaadkayga ustaad abuukar xasan axmed dareemanaaw oona suurageliyay maanta inaan ka mid noqdo macalimiinta maxadka tababarka caafimaadka aliimaan waxaan halkan ugu mahadnuqayaa macalinkeyga ustaad abuukar xasan axmed dareemanow waa anigoo ah maxmed cali xaadow kana mid ahay ardaydii hore ee macadka macadka caafimaadka iyo luuqadaha aliimaan alxamdulilah sida hore waxaa ka mid ahay ardaydii iskuulka dhigan jirtay haddana waxaan ka mid ahay markaasi macalimiinta ka howlgasha macadka aliimaan alxamdulilah waxaan u mahad celinayaa maamulaha iskuulka sidoo kalena inaan meesha anigo aan wax kusoo bartay aan maanta ka ahay macalimiinta wax ka barta macadka inaan ka mid noqdo sharaf weyn ayay i tahay waxaana taas mahaddeeda iyo mudnaanteedana ustaad abuukar xasan dareemanow xarunta tababarka caafimaadka liimaan ee magaalada beledweyne ayaa door muhiima ka qaadata horumarinta adeegyada caafimaadka la xiriira islamarkaana ka qayb qaata shaqo abuurista dhallinyarada